إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii in ka badan kun ruux ayaa maalin qura ah ku dhintay gudaha maraykanka kuwaasi oo la ildarnaa xanuunka korona hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka tacsiyey istishaadka sheekh abi hureyre qaasim arriimi oo uu maraykanka ku dilay duqayn uu ka geystay yemen kulan lagu soo dhowaynayay shirkii looga tashanayay jihaadka bariga afrika ayaa ka dhacay fagaare ku yaala magaalada xarar dheereh ee gobolka mudug ciidamo itoobiyaan ah ayaa dagaal culus ku qabsaday duleedka magaalada luuq ee gobolka gado maamulka puntland ayaa culays weyn oo habeen iyo maalin ah saaray dadka ku dhaqan deegaanada uu ka taliyo dowladda maraykanka ayaa xilka ka qaaday sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka kaasi oo fashiliyey in korona uu ku dhacay askar badan oo ku sugan gudaha markab qaada diyaaradaha askari ka soo goostay maamulka galmudugka ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa kow iyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaal lagu qaaday ciidamada itoobiya ayaa ka dhacay gobolka gado wararka inaga soo gaaraya degmada luuq ee gobolka gado ayaa ku waramaya in dagaal culus ay la kulmeen ciidamo xabashi itoobiyaan ah oo kasoo gudbay dhanka xuduud beynaadka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaal culus oo qorshaysan ku qaaday askarta itoobiyaanka ah xilli ay socdaal ku jireen waxaana daryanka hubka culus ee la isdhaafsanayay laga maqlayay deegaanada baadiyaha ah khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa gaaray ciidamada itoobiyaanka waxaana la helin faahfaahin rasmi ah dowladda itoobiya ayaa ciidamo aan xisaab lahayn waxa ay ka joogaan soomaaliya iyadoona ka mid ah dowladaha horboodaya gumaysiga lagu hayo ummadda soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaashanaysa ummadda soomaaliyeed ayaa dagaal culus kula jirta dhammaan ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku soo qaaday soomaaliya waxaana xaqiiqo ah in ugu dambayntii shisheeyuhu ka carari doonaan dalka in ka badan kun ruux ayaa maalin qura ku dhintay gudaha maraykanka kuwaasi oo la ildarnaa xanuunka corona warka iyo war kale oo ku aadan dowladda maraykanka oo xilka ka qaaday sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka kaasi oo fashiliyey in corona uu ku dhacay askar badan oo ku sugan gudaha markab qaada diyaaradaha waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamad cabdulaahi waxaa halkooda ka sii socda dadka uu leynaya coronavirus ee dhowaan ku dhuftay caalamka waxaana waddamada yurub iyo maraykanka ay hadda yihiin kuwa ugu dhimashada badan dalka maraykanka waxaa saacaddiiba dhimanaya boqolaal ruux iyadoona leeyahay qaab loola tacaamulo meedadka tirabadnidooda awgeed afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waddanka maraykanka waxaa korona ugu dhintay dad tiradoodu ay gaaraysa kun afar boqol iyo siddeetan qof iyadoona ay ka badan tahay tirada uu sida joogtada ah ugu dhacayo waaxda caafimaadka ee maraykanka ayaa dalbaday boqol kun oo sanduuq oo ah sanaadiiqda lagu rido meedadka waxaana taasi ay muujinaysaa in maraykanka ay filayaan inay sii kororto tirada dhimashada trump iyo ku-xigeenkiisa uga hadlay ayaa sheegay in tirada dhimashada ay gaari karto laba boqol oo kun oo qof taasoo ku tusinaysa xaddiga uu ku fidayo korona sidoo kale dowladda maraykanka waxay xilkii ka qaaday taliyihii hogaaminayay ciidamadii saarnaa markabkii lagu magacaabayay u s s resovalt kaasoo dhowaanu ka dilaacay cudurka coronavirus taliyahan oo lagu magacaabo kabtan briid kruzi ayaa loo haystaa inuu fashilay in cudurka uu ka dilaacay gudaha markabka boqolaal askari oo amerikaan ah uuna ku fidayay xiliyo isku dhow tiifiga lxur ah oo uu leeyahay maraykanka ayaa sheegay in afar kun oo ka mid ah shanta kun ee saaran markabka uu ku dhacay cudurka corona iyadoona xaalad adag oo aad u liidato ay ka jirto gudaha markabka waxaa dhanka kale gebi ahaanba joogsaday howlihii ganacsiga ee gobolada maraykanka marka laga soo tago dukaamada lagu iibiyo raashinka iyo goobaha shidaalka waxaana laba toddobaad gudahooda isdiiwaan geliyey lix milyan oo ruux kuwaasoo sheegaya in shaqola-aan ay yihiin tirada guud ee dhimashada maraykanka waa toddoba kun iyo shan boqol halka dadka uu soo ritay ee la xanuunsanna ay gaarayaan laba boqol toddoba iyo toddobaatan kun oo ruux talyaaniga oo isagana ka mid a waddamada uu saamaynta ba-an ku yeeshay korona ayaa tirada dhimashadu waxa ay maraysaa shan iyo toban kun oo ruux halka uu soo ritay boqol iyo labaatan kun sbain waxay iyaduna tirada dhimashadu maraysaa kow iyo toban kun oo ruux halka boqolaal kun oo kalena uu ku dhacay waddamada ingiriiska faransiiska iyo swiden ayaa iyaguna ka mid ah meelaha uu sida baan ugu faafayo korona waxaana dowladaha waddamadaas ay sheegayaan inay ka cabsi qabaan in tirada dhimashadu ay sii kororto waad mahadsantaha cabdisamad hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka tacsiyey istishaadka sheekh abi hureyre qaasim arriimi oo uu maraykanka ku dilay duqayn uu ka geystay yemen waa kan haashim cabdinaasir hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka abi hureyre qaasim arriimi oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaas oo uu maraykanku ku dilay duqayn oo ka geystay waddanka yemen bayaankan oo ku qoraa luuqadda carabiga ayaa waxaa baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab waxaana si khatar dheer looga hadlay qayb ka mid ah taariikhda sheekh abi hureyre qaasim arriimi annagoo raalli ku ah qadaha allaah kalsooni buuxdana ku qabna ballanqaadkiisa dareemaynana xanuunka weysmada ayaa dhowaan waxaana laku fajiciyey warka la xidhiira geerida sheekha mujaahidka ah iyo hogaamiyaha fariidka ah ee abi hureyre qaasim arriimi allaha ka aqbala shahaadadiisa oo ay haleeshay duqayn saliibi ah oo ka dhacday dhulka xigmadda iyo iimaanka sidaasna wuxuu ku gaaray wuxuu uu tamani jiray oo ah inuu shahaado ku helo gacanta cadowgiisa ayaa lagu bilaabay bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu ahaa shahiidkeenna caalim ka mid a aclaamta mujaahidiinta ee dhallinyarada ah iyo buur ka mida buuraha sugan ee dhaadheer wuxuu nafdiisa dulmadiidka ah u dhiibay rabbigiisa kadib safar dheer oo uu ku qaatay hijro jihaad nafiir imtixaan iyo shirqoollo uu kala kulmay cadowgiisa waxayna naftiisu jeclaatay inuu u safro buuraha afghanistaan isagoo naftiisa raqiis uga dhigay allaha dartii u boodana meel weliba oo ay ka soo yeerto xaalad dagaal geerida waddada allahna ka raadiya goobaha ay maladu tahay in laga helayo ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab oo looga hadlay ishtishaadka sheekh abi hureyra shahiidkeennu kama uusa suulin inuu gacanta ku wato seefta ouna yahay faaris dhex dabaasha dagaalada kuna sugan mid ka mida dhufaysyada ugu muhiimsan ee islaamka ilaa uu ka geeriyooday kadib markii ay gaartay gacmaha dhagarta iyo khayaanada waxaana loo dilay sida libaaxa loogu dilo goshiisa innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun mana odhanayno wax allaha raalligeliya mooye asaga ayaana og waxaan muujisanayno iyo waxaan qarsanayno allaah ayaana nagu filan mid la tala saartana allaah ayaa u nimco badan ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaa bayaanka sidoo kale lagu bogaadiyey sheekh khaalid baadarfi oo noqday amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kadib markii lagu dhawaaqay istishaadka sheekh qaasim arriimi waxaana sabar siinaya in yabanta xigmadda iyo iimaanka oo ah gurmudka jihaadka ay ummaddu ku jirto ay ka buuxaan allah mahaddi rag la mida abu hureyra nafteennuna way ku xasishay in sheekha mujaahidka ah ee caalimka ah ee sheekh khaalib aadarfi uu la wareego mas-uuliyadda sheekh abu hureyra kadib maadaama aan ku ognahay kheyr ballaaran khibrad waasaca xigmad iyo maamul wanaag naxsabuhu wallaahu xasiibuhu iyadoo ay u dheer tahay in uu walaalihiisa jecel yahay iyaguna ay jecel yihiin waxaan allaah u weydiinaynaa sheekha in uu la garab galo hawshan uguna kaalmeeyo waxaana walaalaha alqaacida ee jasiiratul carab ku bogaadinaynaa inay maqlaan oo ay addeecaan amiirkooda hoggaankoodana ku duumaan ayna sii wadaan jihaadka waddada allaah ilaa waddamada muslimiinta laga xoraynayo dulmiga duqaadda iyo gumaystaha shareecada islaamkana la isku maamulayo ayaa lagu yiri bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab ugu dambayntii waxaan ummadda guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta ku leenahay abu hureyre oo kale dadka ooyana ha u ooyaan ilimadana ha u daataan xaqiiqadii ishtishaadka sheekh qaasim arriimi waa mid keenaysa in ilimadu u qubato hase ahaatee ma odhanayno wax allah raalli ka yahay mooye innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaha waxaan weydiisanaynaa inuu ugu bedelo ehelka khayr badan ehelkiisa iyo daarka khayr badan tii adduunyada iyo inuu ku irsaaqo inuu shiiqu rafiiq la noqdo nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam ayaa lagu soo qatimay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida kuna socda ishtishaadka sheekh qaasim arriimi amiirkii hore ee mujaahidiinta ee alqaacida ee jasiiratul carab sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise kulan lagu soo dhoweynaya shirkii looga tashanaya jihaadka bariga afrika ayaa ka dhacay fagaaro ku yaala magaalada xaradheere fagaaro weyn oo ku yaala degmada xarar dheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa waxaa iskugu soo baxay boqolaal dadweyne ah kuwaas oo soo dhoweeyey shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika isku soo baxaan dadka ka soo qaybgalay waxaa ka mid ahaa culamaa udiinka odayaasha dhaqanka dumarka iyo qeybaha kale ee bulshada kuwaasi oo dhammaantood si diiran usoo dhoweeyey shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika xasan aadan oo ka mid ah golaha nuqubada soomaaliyeed oo shirkaasi ugu qayb galay wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ugu warbixiyey dadweynaha reer mudug waxyaabihii oo lasoo kulmay wax soomaaliya ka jira oo dhibaato ah oon la sheeginina waa waxaan loogeyn oo qarsoon wax soomaaliya horumar u eh ama diinkeeda ama dadkeeda difaacaya oon laga hadlinina ma jiraan sidaas awgeed markaa arrintaasaa meeshaas ka dhacday aad iyo aaduuna shirkaasi u najaxay waana lagu guulaystay waxaana la dhihi karaa wuxuu ahaa shir islaamiya oo diinta islaamka looga hadlayay horumarinteeda oo ka dhacay geeska afrika shirkii koowaad oo nuuciisa la qobtay ayuu ahaa marka ee, shirkaas waxaa la rabaa qof kasta oo muslima oo damiir iimaan ku jiro inuu dadkii meeshaas ka qayb galana u duceeyo soona dhoweeyo si kasta oo uu ku hirgeli karo hadday gurigiisa soo gasho iyo hadday codkiisa soo gashona inuu hirgeliyo sidaas ayay ahayd sidoo kale waxaa soo dhoweeyey shirkaas nabaddoon cabdiraxiin oo ka mid ah nuqabada soomaaliyeed wuxuuna sheegay inay ku faraxsan yihiin taageerayaan ayna dardargelinayaan bayaanka ka soo baxay shirkaas shirkaas weyn ee meeshaa ka dhacay ay isugu yimaadeen mas-uuliyaanta xarakada shabaabul mujaahidiin daafaheeda meel kastoay joogaan ee shirkaas waan soo dhowaynaynaa haddaan nahay gobolka mudug nuqubadeeda anigoo ku hadlaya afka gobolka mudug ee shirkaas waa nalo kaga qayb galay haddaan nahay mudug kaalintii aan lahaynna waa ka soo qaadannay waxaan la wadaagaynaa gobollada kale ee soo dhowaynaya ee fantasiyaha iyo xafladaha iyo maamuuska u samaynaya ayaan waxaan rabnaa inaan la wadaagno waxaan leeyahay waa waa soo dhowaynay waana ku faraxnay waana taageernay waxaan dardargelinaynaa ee, bayaanka ka soo baxay shirkaas waana hirgeli doonnaa insha allahu tacaala biidni illaahi ilbaari dhanka kale abwaanada odayaasha iyo dadweynaha ka soo qaybgalay ayaa hambaliyeeyey shirkaas allaahu akbar shirka culummada bariga afrika ilaahay idamkii ku dawaan gala allah ka dhigo intii nooga nabad gashay waa dawaan galay iyo kuwii intii nooga nabad gashayna kor allah u qaado sheekh xasanaa nooga qayb galay quuri ku maga dheer ilaahay idamkii qof maqlaa waa ku farxay hadduu tawxiidku run ka yahay waa ku farxayaa xaqiiqa muslimiintoo dhan iyo soomaaliya oo dhanna ilaahay idamkiisa diinta kor allah ugu qaado ilaahay idamkiisa kuwa ku dhaqma allah ka dhigo kutubkaa haddii alla kuu roon yahay wanaag badan ee kutubka haddii alla- ilaahay noo soo dejiyo nabi maxamedna laguu soo dhiibay kuwii ku camal fala oo ku taxalluqa allah naga dhigo run haddaannu hadlayno rabbina aan ka cabsayno ra'iiskeenna cubaydo shuuradda reedda ka taagan walle waa la rabaaha ra'yigayga ku taale raggu mayla qabaa haa madaxoodu ha raago aamiin taangigaa ribanayo iyo diyaaraddaa riimi korkeenna madfacay ridayaan rabbi reed ha ka qaadsho madaxoodu ha raago ruufiyaanka taleefan iyo raadiyahay ku hadlaan waa la raadinayaaye rabbi baan baryo tugna rakaalkoodu ha waaye
annagoo ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool wilaayada mudug degmada xara dheere waxaan halkan insha allah ka bogaadinaynaa oo aan ka tahniidaynaynaa shirkii shirweynihii islaamka ee soo gabangaboobay ilaahay subxaana wa tacaala nasrigii islaamka uu siiyey ayaan halkan dareenkeena farxadeed ka cabiri doonaa insha allah annagoo ku faraxsan islaamka horumarka uu gaaray
ilaahay ayaan uga mahadinaynaa ilaahay ummadda wuxuu u gaarsiiyey islaam muslimiinta uu ku galladaystay oo awooddaas iyo quwaddaas ilaahay ayaa iskale annagana ilaahay ayaan ku mahadinaynaa khaasatan aniga waxaan ku faraxsanahay culmo owsuga waxa ku dhacay oo macnaha in dhawarjabka ku ah culmadeenna sida ay uga hadleen waxyaabaha aan lagu kadsoomin oo ah waxaan ku dhahdaa ii sheeg een gaalnimada ah oo ay dadka u fududaynayaan ayagana allah kasoo hanuunshaan leenna intay u qor- intay u ah haddii ilaahay u qoray haddii uusa ilaahay u qorina ilaahay ha ka badbaadsay ummadda fitnadooda een dareenkayga farxadeed maanta aad iyo aad u sarreeya wuxuu u sarreeyaa muslimiinta intaas la-eg iyo culummada iyo nuqmada intaa la-eg ee isugu soo- ku soo aruurtay meeshan iskugu timid intaasna ilaahay ugu ku galladaystay inay ku dhammaystaan nabad iyo farxad arrimahoodii wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad ayaan ugu faraxsannahay shirka soo gabangoobay iyadoo gaalada diyaaradahooda ay hawada meeraysanayaan haddana ayna arkin intaas ilaahay ka indhasaabay alxamdulilah ayaan leenahay shirkaasuna wuxuu noola mid yahay annagoo qabsanay bariga afrika oo dhan xaqiiqatan alxamdulilah gaalada waxay ka badan la'yihiin inay kala dhuntaan xaggaan kala galnaa war kala gala guryaha ilaahay ha ku dumiyo derbiyada ay galeenaan leenahay ilaahayna cudurka ha ku dhejiyo ilaahay cudurka ha u siyaadiyo ilaahay intii ilaahay hanuun uga uga ugu talagalay ilaahay ha ka soo noli inta kalena allah ha ku halaagaan leenahay ilaahay ha xasuusiyaan leenahay muslimiinta dhibka ay ku hayaan ilaahay ha tusiyo ilaahayna cuquubadaas ha ka soo saaraan leenahay insha allah
masaajida ku yaala wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa khudbadaha salaada jamcaha loogu hadlay shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika oo loogu hadlayey aayaha jihaadka bariga afrika ayaa waxaa ka soo baxay bayaan iyo fadwo dhinacyo badan taabanaya wuxuuna dheliyey hadalheen badan iyadoona ay soo dhoweeyeen dadyo badan oo ku kala nool dalka iyo dibaddiisa maamulka puntland ayaa culays weyn oo habeen iyo maalin ah saaray dadka ku dhaqan deegaanada uu ka taliyo warkan waxaa noo diyaariya oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac maamulka puntland oo ka cabsanaya xarakada shabaabul mujaahidiin iyo cudurka corona ayaa kadeed waxa uu ku hayaa bulshada uu maamulo magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi uu ka arrimayo oo ay ka mid yihiin garowe iyo boosaaso iyo gaalkacyo qayb ka mid ah waxaa dhowaan lagu soo rogay bandow habeenkii soconaya sidoo kalena bulshada waxaa lagu amray inaanay maalintii isu imaanin bandowga habeenkii ah ayaa waxa uu la xiriiraa cabsi laga qabo in xarakada shabaabul mujaahidiin xubnaha maamulka ay beegsato amase soo weerarto halka kulanka maalintii ee la mamnuucayna uu la xiriiro cudurka corona shisheeyaha kala duwan gaar ahaan reer galbeed ayaa waxay soo rogeen awaamiir la xiriirta in dadku ay kala fogaadaan maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeyana waxay isku dayayaan in awaamiirtaasi ay dhaqangeliyaan maamulka puntland ayaa si adag ugu hanjabay dadka shacabka ah waxaa la joojiyey basaska ka dhex shaqayn jiray magaalooyinka puntland oo dhan sidaa daraaddeed waxaanu faraynaa magaalooyinka gobolka bari ee waaweyn ee basasku ka dhex shaqeeyaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee boosaaso in la joojiyey basaska ka dhex shaqayn jiray kowda abriil ayna ku talagalaan xilligaas laga bilaabo ilaa shan iyo tobanka abriil bas ka dhex shaqayn kara magaalada dhexdeeda ma jiro taasoo la diidan yahay dadka faraha badan ee baska dhexdiisa isugu tegaya si aan dhibaato halkaa uga iman sidaa daraaddeed waxaan ku adkaynaynaa dadka basaska ka shaqaysta ama ku shaqaysta in la joojiyey basaskii ka dhex shaqayn jiray magaalooyinka waaweyn oo dhan laga bilaabo kowda abriil lixda maqribnimo maalinnimadaa laga bilaabo waxaa lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn bandow bilaaban doona lixda maqribnimo bacdalmaqhrib ilaa iyo shanta subaxnimo bandowgaas waxa weeye gaadiid wax gaadiida inaysan magaalooyinka dhex mari karin waxa weeye wax isu socda oo dadweynaha inaan dadweynuhu socon karin nin walba adeegiisa iyo shaqadiisa uu dhammaystirto gurigiisa ku ekaado maqhrib haddii la gaaro arrintaas waxay socon doontaa shan iyo toban casho
dadka shacabka waxaan len walaalayaal awaamirta waxaa la siiyey ummadda puntland oo dhan ku nool xuduudaha iyo meel walba ku nool iyo gobollada iyo degmooyinka awaamirta isku sibaa laynoo siiyey inaad qaadataan baa la rabaa inaad fulisaan baa la rabaa fadhiyada iyo meelaha la tegayo iyadoo laga baqayo coronavirus iyo amniga puntland oo la raba in la sugo haddii ilaah idmo labadaa arrimood baa arrintu iskugu jidhaa arrintaa howlgalka la gelayo ciidamadu ay gelayaan ciddii ka hor timaada looma joojin doono ayagaa sabab u noqon doonta haddii wax ku soo gaaraan oo ciidanku shaqooyinka uu qabanayo qofkii ka hor yimaado wax ku soo gaaraan hadhowna lama weydiin doono ciidamada lama weydiin doono waa awaamir guud oo puntland weeye maamulka puntland iyo shacabku isku aragti maahan waxaana dadku ay aaminsan yihiin inay yihiin muslimiin islamarkaasina cudurkan uu yahay ciqaab gaalada iyo wixii la mid ah loo soo dejiyey waxayna sheegayaan inay diyaar u yihiin iyagu inay howlahooda wataan waxaan maqlayay ina leeyahay bi'eladii ha la joojiyo waxa weye dadku isbi'eladii raacino oo ma garanaysaa koronafirisa waddanka koronafirus anugu maba aaminsanin oo wax jira inuu yahayna hataa ma aaminsanin ma garata waxa weeye anugu shaqadayadii ma wadannaa waxa dayr koronafirus qabo oonu aragnayna ma jiro wax la soo qabtay oo laleeyahy qofka hebela korona wuu qabaaye la leeyahayna ma arag koronafirus waxaan ka aaminsanaya horta waa cadho ilaahay ilaahay wuxuu ugu talagalay dadkan muslimiinta nacab ee kiristanka sheegta anigu muslim baana haddii ciidku soo dumayo alxamdulilah baan dhahaya ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa habeenkii waxay gaaf wareegayaan magaalooyinka iyagoo ciddii ay arkaan dhibaato xoog loo geysanaya askari ka soo goostay maamulka galmudug ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud askarigan waxaa lagu magacaabaa nuur ciise maxamed waxaana uu muddo la shaqaynayay ciidamada maamulka galmudug ee ku sugan degmada guraceel ee gobolka galgaduud waxaa lagu soo dhoweeyey magaalada ceelbuur halkaasi uu kula hadlay saxaafadda nuur ciise maxamed degmada guraceel guraceel gormay tagtay marka guraceel guraceel waxaan tegey adiga labada kun toban iyo sagaalki waxaan ka raacay xamar xamar xaaliga sawid waa waa ligu soo qaldayoo maskaxda dad kala maskax badsawid waxay sheegeen in meeshaan waxaydhaheen dalaal xoreehe waxsaas sheegeen laakiin waxaanu aqligii marka lagu shaqaystay wax kale n waxaan is dhahay waa wax ka jira lama arko meeshaan isagasoo iska soo joogayaan ay waxaan qabad ma jiraan tababara ku jirta ay sheegta tababar kuwa iga horeeyen laakiin anigu waa iyadoo meelaha marlamarsiya aan kasoo tegay ay wax qorayaan la imaad ma jiraan qaadtaa marka maxaa kugu dhaliyay inaad kasoo tagto falkaasi muridada ah oo aad toobad keento
tobadkan waxaa ugu dhaliyey meesha ay dad muslimaan joogeen oo dad gaalo ay joogaan aan salaadii min dukayin oo ilaahay aan aqoonba waxaan ugu baaqa walaalahay oo meesha jooga wixii waxaa iga yiri inaan waxaan idhaada kasoo tago ilaahay u tobadkeena meesha gaalaa joogtay
marka qaabka lagu soo dhaweey bal warbixin yar naga sii mujaahidinta si sharaf la ii soo dhaweeyeen wax la ii dhawaan ma jiraan farxadka maleeshiyaadka shisheeye kalkaalka ah ayaa aad looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta idinkana waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena